bismillahi raxmaani raxiim haarun maxruuf waa ku salaamayaa horta marka ugu horeysa al-shabaab al-qaacida iyo daacish annaga mar walba waxaanu aqoonsanahay urur argagixiso ah al-shabaabna waxaanu haysanaa ama ay tahay mar walba urur argagixisaha niman la shaqaysta oo ay isku aragti yihiin oo ay soo adeegsadaan budgetkana ayaay ka helaan arrintaas waa maqalnay sidaas xaafadaha uga maqasheen baan u maqalnay hoos ahaan kalena ugama aanu warhayno oo ah deeshadooda iyo sababta ay ku biireen laakiin waxaa la sheegaya wararka kuteentaana soo gaaraya dhaqaalihii xagga ayaa ka hel jireen alqaacida inuu ka yaraaday marka nimankan la yidhaahdo kubiiritaanka qolada tan dhaqaala ahaan inay ugu biireen isla markaasna dhaqaalihii ay ku xojeeyeen haddii aad rabtaan inaan dhaqaalaha idin siino saytaa idin siino cadaysta inaan nagu biideen oo waa inaad telefishinada mediaha ka sheegtaan daacish inaad ku biideen inaad cadaysataan horta qaybtaasu saasaa biiritaanka keentay sida wararku nagu soo gaarayaan mida kale puntland arrinta ay ka leedahay oo siyaasadeed haddaan kuu qeexo kuu sheego siyaasadda waan ku weydiin doonaa laakiin aan ku weydiiya marka hore idinka ciidan baa idin jooga dabcan sirdoonna waad leedihiin maxay idin sheegeen sirdoonkiina buurta jooga dhaqdhaqaaqa ay wadaan iyo waxa halkaa ka dhacay maalintii khamiistii maxay idinka sheegeen harun macruufo horta wax dawladeed wax laga sheegi karo idaacadna maaha oo dawladdu sir bay ka leedahay waxay la dagaalabaysana waa cadow cadowgaana inuu sirtaada rasmiga u ogaado idaacado iyo telefishinna lagama sheegi karo laakiin siyaasadda iyo fishinka guud oo aanu anagu ka leenahay argagixiso ayaan rabaa inaan kuu sheego marka annaga ka puntland ahaan siyaasadda aanu ka leenahay urur argagixisaha cid kasta ha ahaado ama al-shabaab ha ahaado ama al-qaacida ha ahaado ama daacishi xiriirkeeda ha ahaadee reer puntland waxaa ka go-ay ka go-an tahay dhammaanteed inay la dagaalanto urur argagixiso ah oo iyagana soomaaliyana dhibaato ku ah ummadaha adduunkana dhibaato ku ah annagu inta aan anagu awood iyadaa inaanu ka qaadano lana dagaalano ayaa horta qorshahayaga siyaasiyeed yahay marka ku-biiritaanka daacish annaga waxba nooma dhimayso waxna nagama bedelayso inaanu sii xoojino xaduudaha aanu la leenahay dalka yaman oo baddaas maarata waxa kasoo degaya iyo waxa u baxaya inaan kontaroolkooda aada iyo aada u adkeyno oo aan baaritaanka adkeyno oo dadka qaxootiga ku imaanaya laftigooda baaritaankooda aanu baarno ee qaxooti ku imaanaya dhici kadha in lagu soo dhexdaro qaxooti layska soo dhigo marka waxyaabahaasoo dhan ayaa fishinka iyaga ku jira iyo taxadarka iyaga meelaha aan markaas intaanu dabooli karno xeertaa dheer ano xeer dheer baan leenahay intaanu dabooli karno xeertaa dheer difaaceed iyo wax kaqabashadeedana waxa weeye waa ku taxadaraya waa ka taxadaraynaa waa ku taxadaraynaa sidaan u dabooli lahay wixii markaa naga nagu adkaada oo annaga naga dhembaarkina cid kasta oo argagixisada la dagaalamaysa ayaanu waxaanu ka codsanaynaa oo aan usoo jeedinaynaa in nala ka caawiyo arrintaasi mug leh saanu uga wada qayb qaadano in nala ka gacan siiyo dabata waxay ubaahan tahay ciidan saa-ida bay ubaahan tahay waxay ubaahan tahay sirdoon saa-ida bay ubaahan tahay waxay ubaahan tahay baaritaan siaada ay ubaahan tahay maadaama aldaacish ay dawladda yaman ay ku jidho waxa u dhexeeya ay imaanka dhan ay baddaas tahay ma garan waa gartay laakiin kuwa daacish oo dibadda ka yimid inay joogaan buuraha miyaad aaminsan tihiin may annagu intaa aad maqasheen de waxaanba ku yidhi hadalkii kugu daray annagu urur argagixisaa sideedaba la dagaalan baa naga dhexeeya waa og tahayoo puntland xalligii s s d f oo dalka dhan xataa iska burbursnaa ayaa s s d f lagala dagaalamayay oo mare ay qabsadeen hadda meesha magaalo madaxda puntland ay qabsadeen ekada maaragtay ay qabsadeen dadku waa la dagaalama o iska celi ilaa iyo markaasna cid naga caawinaysay arrimahaas ma jidho oo si toosa nooga caawisay mar walba reer puntland iyagaa la xardiyayay in argagixiso ay rasmi ku noqon xuduudaha puntland wax kastana waa la adeegsaday dad badan waa laga yaabaa inay wadanka soo gashade dad badan in la laayo waa wax dhici kadha dad badan in la qaqabtay xabsiyada ku jira waa wax dhici kadha dagaalkaas baa annaga naga dhexeeya marka cid kasta oo timaada ama daacish haato ama alqaacida ha aatee mar walba waxaa nooga go-an inaanu la dagaalano marka sheegitaanka daacish waxay noo sii siyaainaysaa inaanu maaragtay adadkeynta iyo sirdoonka iyo ciidamada iyada dabagalka ay dabagelayaan in dib loo sii adkeeyo oo meelo badan la ilaaliyo oo xeertaa dheer kamid ah si ayan waxa soo degaya iyo waxa si baxaya labadaba aan kontrolna sida kuwa taariikhda ku baxoo laga yaabo inay daacis tababaro geliso iyo dadka qaxootiga qaarkood ku marbarsoonayso oo qaxootiga sheeganaya oo doonyaha iyo markiinta la imaanaya oo maxaan kuu sheegay dhulka soomaaliya imaanaya haddana qaarkaan buntland imaanaya